halkanina wuxuu ka hadlayaa musanifka axkaamtii faacilka xukunkii ugu dambeeyey inta uu sheegaya musanifka toddoba weeyaane xukunkaa toddobaad waxa weeyaan faacil wuxuu asal uleeyahay caamilka in lagu xijisiiyo mafcuul iyo waxyaabaha kale macmuulaadkana gadaal laga keeno oo ficliga camalfalaya ee faacilka rafcinayo ama wax alla wixii ficli sidii u camalfalo waxaa asale faacilkii in lagu xijisiiyo mafcuulu bihi iyo jaar iyo majruur iyo daraf iyo masaadir iyo mafaaciishii kale iyo gadaal in laga keena asal sidaa waa asal asalka sidaa ha ahaadee in la dabamaraa suurowdaayo mafcuulka ficliga lagu xijisiiyo faacilkana dib loo dhigo maya mafcuulka ficligaba xataa in laga hormariyo way suuroobi kar wax waajibiyaa dibdhiga hadduusan jirin weeyaane mafcuulka in ficliga laga hormariyo waajib iyo jaa-is buu u qaybsama ficliga iyo faacilka in laisku xijisiiyey mafcuulka gadaal laga keeno waajib iyo jaa-is buu u qaybsama mafcuulka iyo ficliga in laisku xijisiiyey faacilka dib loo dhigaa waajib iyo jaa-is buu u qaybsama mawdica hore mafcuulka in lasoo hormariyo ficliga iyo faacilkana iyagoo isdaba yaalla dib loo dhigo saddex jeer buu waajibaya mafcuulka in lasoo hormariyo ficliga iyo faacilka labadaba laga hormariyo saddex jeer ayuu waajibaa saddexdaa jeer marada hore waxa weeyaan mafcuulka sadrulkalaam haddii uu leeyahay ismulistifhaam iyo ismu shardi iyo kamtii khabariyada ahayd iyo waxaasuu noqday kaba idil ayuu noqday in lasoo hormariyaa waajiba waayo dib in loo dhigo caamil ka horeeya uu ku camalfalo maba la ogolo waa mawdic mawdica labaad waxa weeyaan mafcuulka caamilka ku camalfalaya amaa jawaab u noqday amaadaa iyo fa'da caamilka gelay wax kala fasliyaana lama hayo ilaa mafcuulka mooye oo waxaa jira baabkeeda waa gaari doonaa insha allahu tacaala amaa lafdigaa la yidhaahdaa laba isticmaal iyo meelahaas ay carabiyada ku leedahay mid ka mid a ee tafsiir faa'iidayso waxaa ka dambeeyaa fa in la geliyaa waajiba fa'daa iyo amaadaasina juz jawaabka ka mida in lagu kala fasliyaa waajiba waageedii hore mahmaa yaku min shayin waxaasay ka timid baabkeeda aan arki doonaa insha allahu tacaala haddaba fa'da amaa daba dhacayso iyo amaada wax lagu kala fasliyaaba haddii la waayo ilaa mafcuulu bihiga mooye mafcuulkaa in lasoo hormariyo lagu kala fasliyaa waajib weye lix shay baa asal ahaan lagu kala fasliyaa mid un lixdaa shay lagu kala fasliyaa mafcuulkaa ka mid a mafcuulkii mooye wax kaloo lagu kala fasliyaaba haddii la waayo oo caamilka mafcuulka ku camalfalayaa amaa jawaab u noqday amaada iyo fa'da wax lagu kala fasliyaana lama hayo ilaa mafcuulu bihiga mooye in lasoo lasoo hormariyaa waajiba fa ama alyatiima falaa taqaar weeyaane mawdic labaad mawdic saddexaad mafcuulka taqdiimkiisaa dan gaar ahaaneed dan gaar ahaaneed laga leeyahay oo takhsiis baa loo soo hormariyey iyaaka nacbudu weeyaane saddexdaa mawdic ayaa mafcuulka caamilka in laga soo hormariyo ay waajib tahay saddexdaa mawdic mawdica hore waxa weeyaan mafcuulka haddii uu sadrulkalaam leeyahay mawdica labaadna mafcuulka caamilkii ayaa amaa jawaab u noqday fa'da iyo amaana wax lagu kala fasliyaa lama hayo ilaa mafcuulu bihiga mooye mawdica saddexaadna mafcuulka horumarintiisa xasri iyo ayaa laga leeyahay saddexdaa mawdic in lasoo horumariyaa waajiba mafcuulu bihiga isku xijisiintana isagaa soo wada musanif walaslu sidaa asalka ah fi lfaacili faacilu asala an yatasila ficliga waa inuu ku xiga walaslu sidaa asalka ah fi lmafcuuli mafcuulu asala an yanfasila waa inuu soocmaayo ficliga iyo mafcuulka la kala fasliyaay oo faacil ugu kala fasliyaa oo waxaa isweydiinaa mar haddii uu yihi walaslu bifaacili an yatasila faacil ficliga inuu ku xigaa asala mafcuulka inuu fasloomayo waa la iska gartaye muxuu aha mafcuulka inuu fasloomayo usii raaciye ilaa tadwiil bay iska noqoni shay la fahmaya ruuxii haddii uu sii sheego maya lama fahmaye waxaa laga yaabaa in la tawahumo faacilka iyo mafcuulka labadaba asal inay uleeyihiin ficliga in lagu xijisiyo oo hadda kii lagu xijisiyaa asalkiisi inuu ku taagan yahay taasi tawahumkii la tawahumi lahaa ayuu eryayaa waqad yujaau in lala yimaadaa suurowdaa bikhilaafi اlasli qad yujaau faacil in lala yimaadaa suurowdaa faacilka bikhilaafi اlasli asalka si dabamarsan in loola yimaado oo faacilkii inta dib loo dhigo ficligii mafcuulka lagu xijisiyo waqad yajii inuu yimaadaa suurowdaa almafcuulu mafcuulkaba qabla lficli ficliga hortii inuu yimaadaa suurowdaa waajib iyo jaa-is weeyaan waajibka waa saddexdaa mas'alo wixii kalena jaa-is وأkr المفcuuل in lbs xudiro idmir فaacilu غayra mنxaصir وakir dib u dhig almafcuula mafcuulka dib u dhig in xudira haddii laga baqo labsun xudira laga baqo idmira ama damiir laga dhigo alfaacilu faacilki غayra mنxasirin fiihi غayruhu غayrkiisa mid uu ku xasroomaya xaaluusan ahayn halkanna wuxuu sheegayaa musanifka asalkiioo waajibayo faacilka in ficliga lagu xijisiiyo mafcuulkana dib loo dhigo afar mas'ale ayuu waajibayaa saddex mas'aluu sheegay musanif hal mas'alena wuu ka tegey saddexdaa mas'ale laba mas'ale halkuu ku sheegay mas'alena wuu soo waday halle wuu ka tegey labada mas'ale halka uu ku sheegay waxa weeyaan faacilka iyo mafcuulka lama kala garanayo haddii aan faacilka ficliga lagu xijisiinin mafcuulkana dib loo dhigin sababka aan loo kala garanayninna waxa weeyaan icraab kama muuqanayo labadoodaba oo labaduba waa mebni faacilkii iyo mafcuulka labaduba waa mebni maye labaduba mebni ma ahe icraabkaa ku qadarano waa ismi ya loo idaafeeye ama maqsuur wey oo icraab kama daahirayo aaniyan macna ahaana laguma kala faslin karo oo mid walba faacilnimo iyo mafcuulnimo wuu usuubadaa faacilka inaad ficliga ku xijisiiso mafcuulkana dib u dhigtaa waa si loo garto faacilka mafcuulka looga garto mithaalku wuxuu noqonayaa daraba muusa ciisa oo kale daraba muusa muuse wuxuu garaacay ciisa ciisa iyo muusa waxa icraaboo ka daahiraya lama arka labadooda icraabkooda waa muqadar oo waa ismi maqsuur mid walba faacil wuu noqon karaayo daaribiyada way ka suurowdaa mid walba mafcuul wuu noqon karayaayo magruubiyada ka suurowda si loo garto kan wax garaacay iyo kan la garaacay loo kala garto faacilka inaad ficliga ku xijisiisaa waajiba waxaa lamid ee laba ismiyoo ya loo idaafeeyey haddii ay noqdaan daraba gulaami ibni laba ismi oo ya loo idaafeeyey haddii ay noqdaan ayaa lamida laba ismi mawsuul oo mabni ah haddii ay noqdaan ayaa lamida ee laba ismul ishaara haddii ay noqdaan ayaa lamida icraabkiina uusan ka daahirin macnihiina uusan daahirin faacilka ficliga in lagu xijisiiyaa waajiba mafcuulka dib loo dhigo waa mas'ala mas'alada labaad waxa weeyaan faacilkii iyo iyo mafcuulkii labadaba laba damiiroo muttasil bay noqdeen laba damiiroo muttasil ayay labadaba noqdeen faacilkii in ficliga lagu xijisiya mafcuulka la dambaysiyaa waajiba darabtuka wile darabtuka kaafka mafcuulu bihiga in la dambaysiyo faacilka la hormariyaa waajiba laba mas'alo wey mas'ale saddexaad uu soo wadaa musanifku waxay tahay mafcuulka wuxuu noqday maxsuurun fiihi faacilkana waa maxsuur oo waxaa tihi maa daraba zaydun ilaa camran camrantaa maxsuuru fiihiga dib inaad u dhigtaa waajiba saddexdaa mas'ale musanifkaa sheeg hal mas'alena wuu ka tagay oo mas'aladaa waxa weeyaan caamilka ku camalfalaya faacilka iyo mafcuulka ficlu tacajub maa afcala haddii uu noqdo faacilka in la hormariya mafcuulka dib loo dhigaa waajiba xataa mafcuulka lama hormarin karo oo horumar kuma banaano sida maa axsana zayda axsana ficligaa faacilkii waa damiir mustatire zaydana dib in loo dhigaa waajiba xataa in la hormar ma banaano oo ficliga laga hormariyo afartaa mas'ala waxaa waajibi tartiib in lagu keeno faacilka ficliga lagu xijisayo mafcuulkana dib loo dhigo afartaa mas'ale mas'alada hore waxa weeyaan faacilka iyo iyo mafcuulka iltibaas haddii uu ka dhacayo mas'alada labaad laba damiiroo muttasil haddii ay noqdaan mas'alada saddexaad mafcuulka maxsuurun fiihi haddii uu noqdo mas'alada afraad caamilka ku camalfalaya faacilka iyo mafcuulka haddii uu noqdo afcalo oo tacajub ah afartaa mas'ala tartiibka in lagu keenaa waajiba waakhir ilmafcuula mafcuul dib uu dhigo tartiibtii ku keen in labsun in xudira haddii laga baqo weeyaan labsun labsi iyo xudira haddii laga baqo aw udmira ama la qariyo damiir laga dhigo alfaacilu faacilkii ayaa damiir laga dhigay faacilka keli ma ahaane faacilka iyo mafcuulka laba damiir waa inay noqdaan ama haddii faacilka keli damiir uu yahay ee mafcuulka ismi daahir ee u noqdo mafcuulka ficliga in laga hormariyaa banaanaani markaa ee laba damiir waa inay noqdaan aw udmira alfaacilu faacilka iyo walmafcuulu labadiiba waa in damiir laga dhigaa hayra munxasirin mid la mid faacilka mafcuulka ku xasroomaya heyrkii xaal uu yahay oo faacilku waa inuusan maxsuuru fiihi noqonin وما بإلا أو بإن من حصر آخر وقد يسبق إن قصر ظهر وما الذي شيء إن حصر حصرومي بإلا أو بإن ما كو حصرومي آخر دب أدك وقد يسبق إنه هرملا بسورة ولا إن قصد إن ظهر قصد قصد هدي أم ظهر هدي أم قرية ويانه هل كان وحي شيء يا مصنف فاعل يا مفعول به مثل دورابة النغض وعلى وحي محصور فيه النغض دب إن غودي واجب محصور كان الله هرمريه saddex mas'ala waxaan soo haynay faacilka in ficliga lagu xijisiiyo mafcuulkana dib loo dhigo mas'ale afraada halka laga qaadanaya oo masalada afraad waxa weeyaan faacilku hadduu maxsuur noqdo mafcuulkana maxsuurun fiihi uu noqdo faacilka in ficliga lagu xijisiiyo mafcuulkana dib loo dhigaa waajiba sida maa daraba zaydun ilaa camran weeyaan ama inamaa daraba zaydun camran mas'ale afraad weeyaanoo saddexdii masalo aan haynay lagu afraynayo waxaa kaloo laga qaadanaya sidaa cagsigeeda faacilka hadduu maxsuuru fiihi noqdo mafcuulkana maxsuur noqdo faacilkii maxsuuru fiihiga ahaa in dib loo dhigo mafcuulkana ficliga lagu xijisiiyaa waajiba waa hal mas'alo oo faacilka in dib loo dhigo mafcuulkana ficliga in lagu xijisiiya ay waajibi saddex mas'ale mid kamida wey saddexda mas'ale mas'alada labaad waxa weeyaan waa masalo uu soo wado musanifka waxoogaa khilaafna ku jiro faacilkii ayaa wuxuu wataa damiir mafcuulka u noqonayo faacilka in dib loo dhigaa waajiba faacilkii damiirka watay in dib loo dhigo mafcuulkii damiirka uu noqon lahaana horay la mariyo ayaa waajiba waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu weeyaane ibraahiima waa mafcuulkii rabbuhuna waa faacilkii faacilka ayaa damiir wata mafcuulku u noqonaya faacilka in dib loo dhigo damiirka wata mafcuulkana lasoo hormariyo ayaa waajiba si damiirka shay lafdiga kaga horeeya loogu celiyo ilaa haddii mafcuulka la dambaysiiyo damiirka wuxuu u noqonayaa shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya lamana ogola ilaa lix mas'ale mooye lixdii mas'alena ka mid maaha musanifkaaba keeni doonaayo soo wada waxoogaa khilaafna waa jira mas'alada saddexaad ee faacilka in dib loo dhigay ficliga mafcuulka lagu xijisiyaa ay waajib tahay faacil noqday ismi daahira mafcuulkiina waa damiir mutasila shagalatnaa amwaaluna oo shaqala faacilkeeda waa amwaal naadana waa mafcuul waa damiir mutasila damiirka mutasilkaa ficliga in lagu xijisiiye mafcuul faacilka dib loo dhigo ayaa waajiba saddexdaa mas'alena cagsigii asalka ayaa waajibi saddexdaa mas'ale cagsiga asalka uu waajibayo faacilka in dib loo dhigo mafcuulka ficliga lagu xijisiiyaa mas'alada hore waxa weeyaan faacilkii ayaa maxsuulun fiihi noqday mas'alada labaadna waxa weeyaan faacilkii ayaa wuxuu wataa damiir mafcuulka u noqonaya mas'alada saddexaadna mafcuulkii ayaa damiir mutasila faacilkana waa ismi daahira saddexdaa mas'ale asalkii in la garabanaa waajibta musanifka wuxuu yidhi ilaa iyo inamaa wax alla wixii lagu xasriyaa faacil iyo mafcuul midku doonaaba ha noqde dib in loo dhigaa waajiba maxsuuru fiihiga weeyaan mar walba in dib loo dhigaa waajiba waqad yasbiqu in qastu daahara ujeeddada haddii la garanayo inay iska hormarto way suuroobi karto oo ujeeddada haddii la garanayo wuxuu ujeedaa xarafka wax xasrinayaa hadduu ilaa noqdo oo ilaa oo nafyi ka horreeya haddii uu noqdo maxsuuru fiihiga iyo maxsuurka waa la kala yaqaana oo maxsuuru fiihiga ilaadaa ku jirtaa lagu garani mar inuu iska soo hormaro way suurowdaa waana mas'ale khilaafiya shicir iyo nadmina waa ibnu caqiilka waa u keenay muxuu ahaa arrimahaasi faacilkii oo lasoo hormariyo maxsuuru fiihiga ama mafcuulkii oo maxsuuru fiihi oo lasoo hormariyey falam yadri ila allahuma hayajat lana cashiyata an ay diyaari wishaamuha ayaa baytu shaacira falam yadri ma uusan ogaanin ila allahu ilaah un baa ogaaday faacilkii oo maxsuuru fiihi buu soo hormariyey garo falam yadri ma uusan ogaanin ila allaahu ilaah oo keli ayaa ogaaday maa wixii hayajad ay kicisay binaa annagaa inagu kicisay cashiyatan ay diyaari daarta fogaanshaheeda galabteedii wishaamuhaa gabadha hadalxumadeeda wixii uu nagu kiciyey ilaahun baa ogaa oo muxuu ahaa wishaamuhaa oo faacila maxsuurna ayuu dib u dhigay may waxaan ujeedaa mafcuulkiiyo maxsuura ayuu dib u dhigay oo muxuu ahaa falam yadri ila allah maahay maada ah maada ayaa mafcuulu bihi ah waana maxsuub dib buu u dhigay inuu soo hormariyay ahay faacilkii oo maxsuuru fiihina wuu soo hormariyo ila allahuda weeyaane waxaa lamida tazawatu min layla bitakliimi saacatin famaa famaa zaada ilaa dicfa maa bi kalaamuha tazawad waxaan ka zaad qaatay min layla gabadha layla la yidhaahda bitakliimi saacatin saacad hadalkeedaan kaga zaad qaatay famaa zaada ima uusan kordhinin ilaa dicfa maa bi wixii ugu sugnaa laalaabkii mooye kalaamuhaa hadalkeedii wax kale imuusan ziyaadin maxalushaahidka waxa weeyaan faacilkii oo maxsuura ayuu dib u dhigay mafcuulkii maxsuuru fiihiga ahana wuu soo hormariyey sidaasi way suuroobi kartaa buu yihi musanifka mase badna qorana way diidan yihiin bastaatan ayay u diidan yihiin wa wama ladii shaygii in xasara xasroomay biilaa aw biinamaa laba dhun wixii ku xasroomay akhir dib u dhig maada mafcuul muqadam in laga dhigaa fiican oo la yidhaahdo waa akhir dib u dhig maladii shaygii in xasara xasroomay biilaa aw biinamaa ku xasroomay biqu maxsuuru fiihigii inuu hormaraa suurowdaa in qasdun in dahara waa haddii uu muuqanaya qasdun ujeeddada dahara waa haddii ay muuqanayso washaaca naxwu khaafa rabbahu cumar washadda naxwu zaana nawruhu shajar washaaca waxaa faafay naxwu khaafa waxaa ka baqay rabbahu cumar rabbigii waxaa ka baqay cumaru cumar ayaa ka baqay washadda waxaa shaaday naxwu zaana wuxuu qurxiyey nawruhu geedka ubaxiisii ashajara geedii ayuu qurxiyey halkana wuxuu ka hadlayaa musanifka faacilka oo haddii lagu dabadejiyo mafcuulka faacilka damiir u noqonay mafcuulka wuxuu wataa faacilka damiir u noqonay mafcuulka in dib loo dhigo faacilkiina lasoo hormariyo waa sida la yaqaano asalkii lagu keeno in la isdabamariye mafcuulkii damiirka uu ku dabadeganaaba ficliga in lagu xijisiiyo faacilkii damiirka uu u noqonaya dib loo dhigaa way bannaan tahay waxayna la bannaan tahay damiirka shay rutubada kaga horreeya u noqonayaa markaas ilaa mafcuulka iyo faacilka mafcuulka ayaa rutubada ku dambeeya faacilkana rutubada uu ku horeeya mafcuulkii haddii lasoo hormariyo damiirna uu ku daba degan yahay damiirkaana meesha uu noqonayaa faacilka uu yahay faacilkaa la dibdhiga xagga lafdiguu kaga dambeeya iyo xagga rutubaduu kaga horeeya walaslu fi lfaacili an yatasila sidaa cagsigeed oo faacil mafcuulkiibaa wuxuu wataa faacilkiibaa wuxuu wataa damiir mafcuulka u noqonayo wailibtalaa ibraahiima rabbuhudii haddeenan sheegaynoo kale weeyaane faacilkii ayaa wuxuu wataa damiir damiirkaana mafcuulu bihi buu u noqonaya waxaa raajixoo jumhuuru naxwiyiin ay leeyihiin waajib waxaa ee faacilkaas faacilka damiirka wataa in dib loo dhigo mafcuulkana lasoo hormariyo faacilka damiirka ku daba dega waa in dib loo dhiga mafcuulka damiirka uu noqonayana waa in lasoo hormariya waajibnimo waayo haddii mafcuulka dib loo dhigo faacilka damiirka uu ku daba degan yana lasoo hormariyo damiirkaa wuxuu u noqonayaa shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeyo mawaadicdii la ogolaayee lixda ahaydna ka mid ma aha wacuudu mudmarin ilaa maa bacdahu lafdan wa rutbatan faxasil cadda fa mudmaru shani waruba walbadal nicma wabisa watanaazuci lcamal mawaadicdii lixdaa ahayd ka mid ma aha mar hadduusan kamid ahayn faacilka damiirka watee mafcuulkii damiirkaana mafcuulka u noqonaya faacilka waa in dib loo dhigaa mafcuulka lasoo hormariya sidaa jumhuuru naxwiyiin baa maray qolay yar oo naxwiyiinta ka mid o abi cabdullaahi tuwaal nin la yidhaahda uu ka mid yahay musanifkana waddadooda uu ku raacay ayaa waxay yidhaahdeen war waa la arki karaa in laiska soo hormariyo mafcuul faacilkii damiirka watay in lasoo hormariyo mafcuulkii uu damiirka u noqonayana muxuu ahaa uu ka dambeeyo way suuroobi kartaa jumhuurta ma ogola oo waxay leeyihin xataa haddii nadmi lagu arko si kale loo awilayaa sidaa ayay leeyihin ibnu caqiirkana muxuu ahaa abyaad badan iyo gabayuu u keenay damiirka uu noqonayo faacilka isagoo uu ku daba dhegan yahay mafcuulka uu u noqonayo ayuu u keenay weye wakaal washaaca waxaa faafay naxwu khaafa rabbahu khaafa waxaa ka baqay rabbahu damiirka wuxuu ku daba dhegan yahay mafcuulkiiya garo faacilkuuna u noqonaya faacilkii baa dib loo dhigay mafcuulkii ayaa la soo hormariyey sidaa way bannaan tahay sababtoo ah faacilka xagga rutbaduu ku horreeyaayo damiirka shay derajada ku horreeya u noqonaya washaaca waxaa faafay naxwu khaafa waxaa ka baqay rabbahu cumar rabbigii waxaa ka baqay cumaru cumar ayaa rabbigii ka baqay washadda waxaa shaada naxwu zaana nawruhu faacilkii ayuu damiirka ku daba dhegan yahay mafcuulkuuna u noqonaya cala nadmi lmacruufna waa lagu keenay oo faacilkii ayaa la hormariyey mafcuulkii uu damiirka u noqonayana dib baa loo dhigay arrinkaa jumhuuru naxwiyiin ma ogola bacdi yar baa ogola bacdigaasuu ku raacay shaadnimona wuu ku xukay washadda shaad weeye naxwuzaana wuxuu qurxiyey nawruhu geedka ubaxiisii wuxuu qurxiyey ashajara geedka ayuu qurxiyey wallahu aclam sala allahu alayhi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل فأول الفعل ضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى وثانية تالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الواصل كالأول اجعلنه كالسحل واكسر أو شنفا ثلاثي وعل عينا وضم جاك بوع فاحصمد وإن بشكل خيف اللفظ يجتنب وما لباع قد, قد يرى للنحو حب وما لفباع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بالنيابة حري ولا ينوب بعد هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يري وباتفاق قد ينوب ثاني من باب كسر ما التباسه من في باب ذن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا النائب عن الفاعل هذا محله ينوب وحى النائب نقري مفعول به أي النائب نقري عن فاعل فاعل أي كالنائب نقري فيما شيء دحدي أيونا كالنائب نقري له للفاعل فاعل كأصبنا وذلك كالنيل وحى لقاري خير نائر cadiyatii ugu wanaagsanayd alla yaa la gaaray iyo wixii lamida weeyaane waxaan ku soo jirnay marfuucaatul asmaa'i asmaada la rafcinayo waxaan ka soo baxnay faacil baydkii ugu dambeeyey musanifka wuxuu ku sheegay faacilka damiir haddii uu wato mafcuulu bihiga u noqonayo waxaa la yaqaanaa faacilka in dib loo dhigo mafcuulkana ficliga lagu xijisiiyo oo waydibtalaa ibraahiima rabbuhu weeyaane mafcuulka hadduu damiir faacilka u noqonaya wata meeshii la doonaa la dhigi kara washaaca naxwu khaafa rabbahu cumar washadda naxwu zaana nawruhu shajar faacilkii ayaa damiir loo idaafeeyey mafcuulu bihiga u noqonayo faacilka waa in dib loo dhigaa mafcuulkana la hormariyaa sidaa jumhuuru naxwiyiin way waajibinayaan sidaas si aan ahaynna ma bannaan ay leeyihin gabay iyo nadmi haddii uu soo arooro sidaa si aan ahayn ku moodsiinayana waa la awilayaa qolyo naxwiyiinta ka mid oon fara badnayn musanifkana waddadooda u raacay ayaa waxay yidhaahdeen maya way suuroobi kartaa waa sishad washadda naxwu zaana nawruhu shajar oo nawru faacil ee damiir ku daba dhegan yahay damiirkana mafcuulka uu u noqonayo faacilka in ficliga la daba dhigo mafcuulkii uu damiirka u noqonayana dib la dhigaa shaad weeye waase la arki karaa sidaa ayuu ku wadaa ashcaar ayaa sidaa ku soo aroorto ibnu caqiilka ashcaar badan ayuu soo arooriyey ashcaarta waxaa ka mid ah lamaa ra'aa aaliba lamaa ra'aa baalibuuhu miscaban duciruu wakaada low saacada almaqduura yantasiru lamaa raba lamaa ra'aa markii ay arkeen baalibuuhu miscab kuwii raadinayay miscaban miscab markii ay arkeen duciruu waa la argagixiyey wakaada wuxuu sigay yantasiru inuu ka guul helo low saacadda haddii uu waafaqi lahaa low saacadda haddii uu kaalmayni lahaa almaqduura kan la qadar almaqduuru kan la qadaray haddii uu u kaalmayn lahaana ee wuu guul heli lahaaye maxalu shaahidka waxa weeyaan baalibuuhu miscaban oo faacilkii ayaa waxaa lagu daba dejiyey damiir mafcuulkuuna u noqonaya faacilkiina ayaana horreeya oo zaana nawruhu shajarti bay u eg tahay kasaaxilmuhu dalxilmi ahwaaba suudadin waraqa nadaahu dannadaa fii dura almajdi ayaa ka mid a kasaa xilmuhu kasaa wuxuu huwiyey xilmuhu kii dusha u saaxiibka ahaa dushiisii dalxilmi kan dusha u saaxiibkae waxay huwisay aswaaba suudadin sayidnimo dharkeeda waraqaa wuxuu saaray nadaahu cadiyadiisa iyo waxbixintii dannadaa cadiyada kii u saaxiibka ahaa fii dura almajdi sharaf baarkii ayay saartay maxalu shaahidka waxa weeyaan xilmuhu oo faacila iyo nadaahu oo faacila labadaba damiir inta lagu daba dejiye mafcuulna u noqonaya mafcuulkana u dambeeyo walow ana majda aklada akhlada dahra waaxidan min annaasi abqaa dahrahu abqaa majduhu dahra muciman walow ana majda sharaf walow ana majda waxbixin iyo deeq akhlada haddii uu waarinayo adahri zamanka dhexdii waaxidan ruuxun hadduu waarinayo mid ruuxa oo min annaasi dadka ka mid a abqaa wuu baaqiyeeli lahaa majduhu waxbixintii adahra zamanka dhexdiisa ayay muciman baaqiyeeli lahay maxalu shaahidka majduhuda faacilka oo damiirka lagu daba dejiyey mid muciman oo mafcuulkiina uu u noqonayo jazaa rabbuhu canii cadiya bna xaatimin jazaalkilaabi lcaawiyaati waqad facal ayaa ka mid ah jazaa ha abaaliyo rabbuhu rabbigii canii xagay ha ka abaaliyo cadiya bna xaatimin jazaa'a alkilaabi eyda sida loo abaaliyo alcaawiyaati ee sodaynaysa waqad facala rabbi waa sameeyey jazaa ficliga ama difaacilkii rabbuhu weeyaan damiir ayaa lagu daba dejiyey mafcuulka ka dambeeya ayuu u noqonayaa mawaadicdii shaadka ahayd weye jazaa banuuhu abalghilaani can kibarin wa xusni ficlin kamaa yujzaa sinimaaru baydka ayaa ka mid ah jazaa banuuhu abalghilaan ninka la yidhaahdaa wiilashiisii way abaaliyeen abalghilaani abalghilaanu aabbahooda ayay abaaliyeen can kibarin bacda kibarin duqnimo gadaasheeda iyo wa xusni ficlin soo korin wanaagsan si wanaagsan markuu ficli wanaagsan ugu sameeye kadib kamaa yujzaa sida loo abaaliyo sinimaaru sinimaar ninka la yidhaha sida loo abaaliyo kale ayay u abaaliyeenoo jaza xun bay mariyeen buu ujeedaa maxalu shaahidkii waxa weeyaan baluuhu abalghilaan oo damiir ayuu faacilka ku daba dejiyey islamarkaana mafcuulku u noqonayaa dib uuna u dhigay waka halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka naa'ibulfaacil wax la yidhaahdo faacilkii ayaa la xadfi mawdica faacilka ayaa waxaa la dhigayaa faacilkii wax ka naa'iba qaradka iyo danta loo xadfayo faacilkana waxa weeyaan laba qarad mid un qarad lafdi ah iyo qarad macnawi ah labadaba waa loo xadfaa qarad lafdi ayaa loo xadfaa oo lafdiga in lagu hagaajiyo sida nadmi iyo gabay baa la tirinaya oo gabaygii maba hagaagayo haddii aan faacilka la xadfin oon ficliga majhuul loo binaynin culliqtuhaa caradan waculliqa rajulan hayri waculliqa ukraa daalika rajulu oo kale oo culliqa hadduusan ficliga majhuulinayne callaqan yallah uu yidhaahdo baydkaabaa ka jebi lahaa maye sajci ayaa lagu ilaalinayaa wasajcu fii fawaasila fi nasri mushbihatun qaafiyatan fi nadmi sida nadmigay u yar eg tahay laakiin nadmi maaha waa nasri iyo hadalka labadiisa faqraa laisu ilaalinaya man taabat siiratuhu xumidat sariiratu ficligaa dambe haddii aan la majhuulinin xamadan xamadanaasu la yidhaahdo waxaa jabaysaa faqradii ayaa kala badanaysa siayna u kala badanin ayaa lagu hagaajinaya arad lafdi ayaa sidaa loogu xadfaa arad macnawi ayaa faacilka loogu xadfaa aradka macnawiga waxaa ka mid a faacilka in la iska yaqaano sheegidiina wax daroo ku tacalluqda ayna jirin maya in jaahil laga yahay oo faacilkaba aan la garanaynin maya waa laga baqayaa waa loo baqayaa waa la tashriifinayaa waa la taxqiirini mafcuulkaa la sharfayaa waxyaaba badan ayaa loo xadfaa yuxdafu lilcilmi walikhtibaari mustamicin wasixati inkaari nadmin wasadayqi fursatin ijlaalin wacasihi wanadmin isticmaalin waxyaabaha loo xadfo weeyaan faacilka musnadu ilayhi baa la yidhaahdaye faacilka iyo mubtadaha faacilka haddii la xadfo meesha faacilka waxaa istaagayaa afar shay mid uun mafcuulun bihi ayaa u asalsan iyo saddex shaygii musanifka soo wado mafcuulun bihi naa'ibulfaacil marka uu noqdo wax alla wuxuu faacil lahaan jiray ayaa la siini sagaalkii xugum ee faacilka uu lahaa ayaa la siini marfuuc buu noqonayaa cunduu noqonayaayo xadaf wax la yidhaahdaa ma bannaana horumarin kuma bannaana sagaalkii xugum ee faacilka ayuu qaadanayaa ficliga unbaa loo bedeli waka yaruubu waxaa naa'ib noqoni mafcuulun bihi ayaa naa'ib noqoni can faacilin faacil ayuu ka naa'ib noqoni fii maa shay buuna kaga naa'ib noqoni axkaamtii lahu lilfaacili faacil u sugnay sagaalkii xugum wadaalika kaniila waxaa la gaaray khayru naa'ilin cadiye iyo wax la isa siyaati u wanaagsanayd ayaa la gaaray niila ficliga majhuulka loo binaye khayru mafcuulka ayaa naa'ibulfaacil u ah fa awala alficlu dmuman walmutasil bilaakhiri igsir fii mudiyin ka wusil wajcalhu min mubaaricin munfatixan ka yantaxi lmaquuli fiihi yuntaxa fadmuman dami awala alficli ficliga bilowgiisa dami walmutasila waksir kasri almutasila kan ku dabadegan bilaakhiri aakhirka ku dabadeganna kasri fii mudiyin maadi dhexdii ku kasri wadalika ka wusila iyo wixii lamida weeyaane wajcal yalhu aakhirka kii ku daba deganaa waxaad ka yeeshaa munfatixan mid fadxisan min mudaaricin mudaaric xaggii xaal uu ka ahaaday wadaalika ka yantaxii weeye alladii yantaxii almaquuli loo loo dhahay fiihi yantaxiigaa yuntaxa wuxuu leeyahay ficliga marka naa'ibulfaacil uu rafcinayo siiqadii faacilka uu ku rafcin jiray waa in laga bedelaa si uusan iltibaas u dhicin ilaa siiqadii musamaha ahayd ee faacilka uu ku rafcin jiray ficliga naa'ibulfaacil haddii lagu siiyo waxa uu rafcinayaa faacil iyo naa'ibulfaacil midka u yahay la garan maayo si loo kala garto ficliga siiqaduu faacilka ku rafcin jiray in laga bedelaa laazima waxa naa'ibulfaacil rafciyaa sidiisaba waa ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo ismi mafcuul ficli iyo ismi mafcuul labadaasaa laisla ogol yahay ficliga saddex qayb buu uqaybsamaa maadi iyo mudaaric iyo amar amar calaa siiqatihi ku sugan weligii naa'ibulfaacil ma rafciyo waa amar siiqadiisa siiqadiisa ku sugan yani waxaa siiqadii laga ictiraazayaa mudaaric laamul-amar la geliyey kaasi majhuul wuu noqon karayaayo naa'ibulfaacil wuu rafcin karaa ee ma ficlu amar islamarkaa siiqadiisii ah amarka siiqadii lagu yaqaana ku yimid weligii naa'ibulfaacil ma rafciyo majhuulba looma bineeyo ee waxaa naa'ibulfaacil rafciyaa waa ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo ismi mafcuul masderka mukhtalaf weeyaan sida raajixa inuu rafcin karo hadduusan irtibaas jirin oo waxaa bannaan in la yidhahdo cajibtu min aklin acaamu aklin cunitaan acaamu acaam la cuno oo acaamka naa'ibulfaacil lagu rafciyaa way bannaan tahay iltibaas haddii uusan jirin weeyaan ismiga mafcuul iyo labadaa ficli inay rafcin karaanna waa la isku waafaqsanya waayahay ficliga naa'ibulfaacil marka uu rafcinaya maadi iyo mudaaric midkuu doonaaba ha noqday awelka loo damini maadiga waxaa lagu daray qablan aakhirkoo la kasriyo mudaaricana qablan aakhirka loo fadxini maadiga awelka loo daminaya waa hadduusan ahayn hulaasi caynkiisa la iclaaliye musanifkaas soo wadaay awelka ayaa loo damini qablan aakhirkana waa la kasrini maadiga intaa keli ayaa laga samay waa haddaan hamsatulwasli lagu bilaabanin ama taa-ulmasiida kubaana wuu soo wadaa musanif macnaha maadiga hulaasi caynta laga iclaaliye aan ahayn hamsatulwaslina aan lagu bilaabanin taaulmasiidana aan lagu bilaabanin saddexdaa midna aan lagu bilaabanin awalkaa loo daminay qabla alaakhirkana waa la kasrin oo duriba iyo qutila iyo dukila iyo sidaa ayaa lagu keeni mudaarica awalkaa loo daminay qabla alaakhirkana waa la fadxin qabla alaakhirka fadxaha iyo kasraha maadiga iyo mudaarica la kala saarayo muqadar inay noqotaa suurowdaayo ayna muuqanin way dhici kartaa muslimkaabaa qaar keeni doonaaye فأول الفعل فضم من ضم أول الفعل فعل باللو بيس ضم والمتصلة فعل مضارع ما بيدخل دوراها النغض والمتصلة واكسر كسر المتصلة ككحيقة بالآخر آخر كان راعي كحيقة كسر في مضي ماضي دحلي كسر كوصلة وياني oo wasala maadi musama ahayd marka la majhuuliyey wawdii baa la damini saadkii qabla laakhirka yaalina waa la kasrini wusiila waa la gaaru noqonaya wajcal yeeluhu qabla alaakhirki almutasila bilaakhiridi buu u noqonaya wajcal yeeluhu mutasilun bilaakhir aakhirka kii ku xigay waxaad yeeshaa munfatixan mid fadxisan ka yeel min mudaaricin mudaaric min mudaaricin mudaaric xaggii xaal uu ka yimid wadaalika ka yantaxi lafdiga yantaxi oo kale weeyaan almaquuli loo dhahay fiihi yantaxigaa yuntaxa oo marka la majhuulinayey yuntaxaa waa lagu tiirsaday shaygii oo waa la cuskaday ee yantaxi musamihiisi weeyaane yuntaxaa majhuulkiisii awalka ayaa loo daminay qablan aakhirkana waa la fadxin wahaaniya taaliyata almudaawica kalaa walijcalhu bilaa munaasaca wathaalita aladii bihamzi lwasli kalaa walijcalannahu kasuxli wajcal yeelaa taaniya kan labaad ataaniya xigata talmudaawacati mudaawacada taadeedii ku xigaa kan awali kan horoo kale ka yeel ijcalhu ka yeel bilaa munaasacatin muran la-aantiina ka yeel wathaalita aladii wajcal yeela thaalita aladii kii kiisa saddexaad bihamsil wasli ku dheehnaade kan awali kan horoo kale ka yeel ijcalannahu ka yeel wadaalika kastuxliya iyo wixii lamida weeyaane yacni wuxuu leeyahay musanifka ficliga majhuulka loo binaynayo taa-ulmasiida haddii lagu bilowdo ama hamsatulwasl tagayurkii aan soo sheegnay tagayur kale ayaa ku ziyaadaya ficliga maadi haddii uu yahay awalkaa la damini qablan aakhirkana waa la kasrin taa-ulmasiida haddii lagu bilowdo awalka marka la damiyo awalka xarafka xigaana waa la damini hamsatulwasli haddii lagu bilowdo awalka marka la damiyo awalka xarafka sabaxaynayana waa la damini sababkuna waxa weeyaan ficliga taa-ulmasiidada lagu bilowday awalka marka la damiyaa aaniga haaniga haddii aan la daminin xarafka labaad weeyaane iltibaas baa dhici sidiisaba garo taa-ulmasiido dhegtaada haddii ay ku dhacdo khumaasi waxaan ahayn ma gasho ficli shan xaraf ee waxaan ahayn maba gasho weligeed oo ficliga awsaantiisu afar weeyaan hulaasi iyo rubaaci khumaasi iyo sudaasi hulaasi iyo rubaaci iyo sudaasi saddexdaa taa-ulmasiida weligeed uma dhawaato taa-ulmasiida waxay gashaa oo keliya khumaasi qiyaas ahaanna saddex mawdic keliyay dhacdaaba ficliga rubaaciga mujarad ee hal xaraf lagu ziyaadiyey taa-ulmasiida awalkii lagu ziyaadiyaa tafaclala weeyaane ficliga hulaasigae laba xaraf lagu ziyaadiyey shan wasan oo qiyaasu leeyahay shantiisaa wasan saddex hamsatulwasli baa lagu bilowdaa labaa taa-ulmasiida lagu bilowdaa saddexdaa ayaa saddexdaa mawdic bay taa-ulmasiida gashaa saddexda mawdicba ficliga waa khumaasiye garo ficli aan khumaasi ahayn taa-ulmasiida ma gasho haddaba ficligii taa-ulmasiidada lagu bilowday awalka marka la godo taaniga haddii aan la godin waxay ku dheehgelmay ficliga rubaaciga ah marka la mudaaraceeyo musamana u yahay yay isku dheehgelmayaan oo waxaa jiraa ficliga rubaaciga ah marka la mudaaraceynay musamana u yahay xarfulmudaaracadii in la godaa waajiba qabla aakhirkana waa la kasirin ficligan khumaasiga ee taa-ulmasiidada lagu bilowday xarf xarafkii taa-ulmasiidadii lagu bilowday marka la godo taaniga haddii aan la godin ee taalidkaa kasrisan ficligii rubaaciga ahaa ee musamaha ahaa ee la mudaariciye weliba ta lagu mudaariciye isku dhehgelmaya misaalku wuxuu noqonayaa tacallamo oo taa-ulmasiida ay ku jirto iyo ficliga callamo la yidhaahdee tadciif lagu ziyaadiyey callama oo caalima oo saddex xaraf ayaa tadciif caynta lagu ziyaadiye callamay noqotay rubaaci bay noqotay tacallamadaasi xarafka labaad taada xarafka xigaa caynta weeyaane haddii aan la godin ee fadxihiisii loo daayo wuxuu noqonayaa tucallima majhuulka tacallamo musamo weeyaan tucallimana majhuul buu noqoni callamo ficligii ahaayee caynta tadciifkiisa lagu ziyaadiye hala mudaaraceeyo haddii la yidhaahdo musamana ah rubaaciga xarfulmudaaricada loo godaa qablalaakirkana waa la kasriyaaye wuxuu noqonayaa yucallimu taa ku mudaaricee tucallimu taa-ulmasiidada kii watayna tucallima buu noqday marka la majhuuliye garo tucallima tucallimu ficliga maadiga ee majhuulka ah iyo mudaarica nusraha waxaa kala farqinayaa oo keli ah aakhirkaa fadxisan ficliga maadiga mudaaricana aakhirka waa dambisan yahay oo tucallimu iyo tucallimay kala yihiin aakhirkii waa la waqfin karayaayo tucallim tucallimid la yidhaahdaa bannaan waqaf baa ku bannaan mudaarica laftiisa an naasibaa geli karaysa ilaa anta naasibada maadiga iyo mudaarica isku sibay u gashaa marka ay gasho waxaani maadi majhuuloy an naasibe ay gashee fadxo ku binaysan inuu yahay iyo ficil mudaaricee an la geliyo musamaaho antii ay nasbisay inuu yahay lama kala garanayo waxaa lamid ah haddii uu muctalul aakhirka noqdo ah xarakadaba aakhirka ayna ka muuqanaynin waxaasoo idin way isku dheegelmayaan lama garanayo si loo kala garto xarfulmubaaricada marka la waxaan wadaa tawlmasiidada marka la godo xarafka xigaa in la godaa waajiba oo tucullime in la yidhaahdaa waajiba iltimaaska iyadoo laga cararayo hamzatul wasli ficliga lagu bilowdaa awalka marka la godo hamzada weeyaane hamzada xarafka ku xigaa wuu reeban yahay xarafka saddexaynaya in la godaa waajiba oo istakhraja hamzada marka la godo taada in la godaa waajiba ustukhrija la yidhaahdaa hamzatul waslina sideedaba khumaasi iyo sudaasi bay maadiga ka gashaa meel kale muka sagaal hamzatul wasli ayaana qiyaasa awalka marka la godo haalidka in la godaa waajiba sababkuna waxa weeyaan hamzatul wasliga marka la godo haalidka in la godaa laazim uu yaa waajiba sababku waxa weeye hamzatul wasliga ficliga lagu bilowday amarkiisii ayuu ku dhehgelmayaa maadiga musamaha majhuulka ah maadigiisa majhuulka ah haddii aan haalidka la godin amarkiisii ayuu ku dhehgelmaya hamzatul wasliga lagu bilowday oo sida ugu dhehgelmayana waxa weeyaan istakhraja taada haddii aadan godine fadxahaydii u dayso majhuulkii wuxuu noqonayaa ustakhrija ustakhrija ilaa awalkaa la godayaa qabla aakhirkana waa la kasrin ustakhrija marka uu noqdo amarkiina wuxuu noqonayaa istakhrij istakhrij iyo ustakhrija waa u ka hormari ilaa waa xarafba haddii la wax uun haddii laga hormariyo hamsatul wasliga way iska dhici ee lilwasli hamsun saabiqun laa yasbutu ilaa ida btudi bihi kasabatu musanifka soo wada hamsatul wasligu wax haddii laga hormariyo way iska dhici laguma hadlayo wow marka aad ka hormariso wuxuu noqonayaa wastakhrija wastakhrij waxaa kala saarayaa ee keliya ficlu amarka sukuun ayuu ku binaysan yahay maadigana fadxuu ku binaysan yahay majhuul iyo musamana way majhuul iyo amarna way kala yihiin kelimadii waqfi wastakhrij wastakhrij bay soo wada baxayaan iltibaaska iyadoo laga cararayo waxaa laazima xarafka saddexaad in la godo ustukhrija la yidhaahdo iyo untuliqa iyo wixii lamida wakale وثانية واجعل يل من باب الاشتغال واجعل يل أتانية كلبا أتانية حيقة المضاوعة مضاوعة تعالى ذاك حيقة كالأول كنهر وكالكيل اجعله كيل بلا منازعة مرا لأنت لكيل وثالثا الذي واجعل يل ثالثا الذي كي حرف كيس سدحات بهمز الوصل همز الوصل كل هنالي كالأول كنهر وكالكيل وضم بأجيلة اجعلنه كيل wadalika kastuxuliya waa laisqurxiyey iyo wixii lamid ama waa la macaansaday waqsir aw ishmunfaa hulaasiyiin ucil caynan wadamun jaaka buuca faxtumil waqsir kasri aw ishmum ama ishmaami faa hulaasiyin hulaasi faadi hulaasiga oo ucilla la iclaaliye caynan min jihati cayn laga iclaaliye wadamun damana jaa wuu yimid ka buuca weeyaane faxtumila waana la aqbala halkanna wuxuu sheegayaa musanifka ficliga majhuulka loo binaynaya saddex shardi haddii laga helo faadiisa saddex saddex arrimood ayaa ku bannaan saddex shardi haddii laga helo ficliga majhuulka loo binaynayo faadiisa saddex arrimood ayaa ku bannaan saddexdaa shardi shardiga hore ficliga waa inuu hulaati yahay saddex xaraf waa inuu yahay shardi weyn shardiga labaad ficliga caynta waa inuu ka jiran yahay oo muctallul cayni waa inuu yahay xarafka dhexda waa inuu jiran yahay shardi saddexaa xarafka waa in la iclaaliyaa oo sidiisa aan loo nabadgelin inuu cawiro iyo wixii lamid a waa inuusan ahayn saddexdaa shardi marka la helo fada waxaa marka la majhuulinayo fada saddex arrimood ayaa ku bannaan fada in la kasriyo xarfulcillihiina ya loo bedelo waa sida ugu wanaagsan qiila iyo biica iyo siima iyo in la yidhaahdo fadii inta la damiyo xarfulcilihii wow in loo bedelo quure iyo buuca in la yidhaahdaana way bannaan tahay ishmaam wax la yidhaahdaana waa bannaan yahay oo ishmaamku waxa weeyaan fada wax daminaya ahaan inta faruuraha aad usoo yuubto umbaad kasra ku hadliyo fadii waad kasrini qiila yabiicu ahaayo qiilaad leedahay oo quula meeshii aad dhihi lahayd oo qaafka aad damin lahayd marka aad damihii kusoo yar dhawaato umbaad kasra ku hadliyo qiilaad leedahay wadariiru laa yarah baa la yidhaahdaa ninka indhahana weligii ishmaam wax la yidhaahdaa ma arko marka waa faruuro soo yuubka saddexdaa wej ayaa ku bannaan fada in la kasriyaa u wanaagsan ishmaamkana waa ku xigaa fada in la damiyo xarfulcilihiina wow loo bedelaana waa ugu hooseeya oo quula buuca la yidhaahdo xiikat calaa niilayn iyo tuxaaku takhtamidu shawka walaa tushaaku ayaa baytu shaacir xiikat waa la sameeyey marado waa la nasjiyey calaa niirayni laba qori delab ayaa lagu nasjiyey id waktigii tuxaaku la samaynayey takhtamidu waxay garaaciyo reebiyo dafcini ashawka qodaxda walaa tushaaku lamana qodxin karo yacni si fiicanaa loo adkeeyey oo qodaxdu geli maysu ujeeda xiikat waa ficligiiyo faada inta loo kasriye xarfulcilihiina ya loo bedelay iyadoo xarfulcilihii wow loo bedelay faadana loo damiyey layta wahal yafcacu shay-an laytu layta shabaaba buuca fashtaraytu layta layta shabaaba shaabnimo buuca maan la iibiyin fashtaraytu waan soo iibsan lahaaye wahal yanfacu miyuu tanayaa shay-an waxba laytu layta waxay ii tani miyaa la arkaa waa tamaniye buucada weeyaan maxalu shaahidkoo faadi inta la damiye cayntiina wow loo bedelay wanka ishmaamna waa banaan yahay waksir kasri awishmu awishmum ishmaami faa hulaasiyin hulaasi faadi ثلاثي وأعل لا إعلالي عينا من جهة عين لقى إعلالي وضم فاني إن لضميان جاء ويمد كبوع ويانه فاحتمل وانا لا أقبل وإن بكسر, وإن بكسر خيفة لبس يجتلب وما لباع قد يرى لنحو حق وإن خيفة هدي لقى عبصد لبس بشكل بسبب الشكل خيفة هدي لقى بقو يجتلب ولا فقاري وما الذي شيء لباع أصبنا قد يرى وحلو أقاني لنحو حطي وحي لمده هل كان نوحو كهضليا ficligii majhuulka loo bineeyey xarakadii majhuulka iyo xarakada musamaha haddii ay isku dhexgeli ficligii musamaha ah xarakaduu musamaha ku ahaa iyo tii majhuulka hadday isku dhexgelmayaan siiqadii majhuulka musamaha loogu bineeyey siiqa aan ahayn ayaa loo bedelayaa majhuulka yacni wuxuu u wadaa ficligii haddeer aan soo marray caynta ka jirana damiiru rafca mutaxariga marka lagu dabadhejiyo cayntii way xadfoomi ficligu waa hulaasi cayntuu ka jiran yahay waa la iclaaliyey cayntaa la ficligaa hulaasigaa caynta laga iclaaliyey marka la iclaaliya alif baa loo bedelay laazim illah fada way farxisneed maadiga musamaha ficligaa cayntiisa la iclaaliya damiiru rafca mutaxariga haddii lagu dabadejiyo cayntii way xadfoomi oo liltiqaa'i saakinayn bay u xadfoomi cayntu marka ay xadfoonto ficliga filtu iyo fultu labadaa mid unbuu ku imaanaya faciile haddii uu yahay mutlaqan filtu buu ku imaanaya facuule haddii uu yahay mutlaqan fultu buu ku imaani facalana way qaybsami oo wixii waaweena fultu buu ku yimaadaa wixii ya-ina filtu buu ku yimaadaa adigu ficliga cayntiisii marka la gooyo wasankiisii filtu iyo fultu buu noqoni ficligaa in la majhuuliyaa haddii la doono ficligii fultu awelka u damisnaa in la majhuuliyaa haddii la doono fadi waa la kasriniyo filtu waa lagu keeni kii filtu ahaa in la majhuuliyaa haddii la doonaana fultu waa lagu keeni misaalku waxa weeyaan qaalo oo kale damiiru rafca mutaxariga haddii lagu dabadejiyo qultu buu ku imaani qultu marka uu ku yimaado waa musama qultu oo qultu anigu waxaan ila weeyaan in la majhuuliyaa haddii la doono qaafkii baa la kasrinayo qiltu baa la leeyahay awalkaa damihii loo daayni haddii la yidhahda musamihii buu ku dhehgelmi qiltu in la yidhahdaa waajiba waxaa liigu yiruu noqonaya baaca oo kale bictu ayuu musamihiisa ku imaanaya bictu anaa iibiyey majhuul in loo bineeya haddii la doono buctu waa in la yidhaahdaa buctu anigaa la iibiyey iyo wixii lamida wa misraaca hore intaa ayuu ku sheegay musanifka misraaca dambena wuxuu ku sheegay ficliga hulaasiga ee mudaacafka ah caynta iyo laanta isku jinsiya waana la isku shiday ficliga hulaasiga ee mudaacafkaa sida radda iyo xaba iyo wixii lamida weeyaane marka la majhuulinayo fa'diisa faa-u baaca wax alla wixii ku banaana ayaa ku banaan in la damiyo in la kasriyo iyo ishmaam oo rudda iyo ridda iyo ridda in la yidhaahdo ishmaam saddexdaa waj ayaa bannaan waka wain khiifa haddii laga baqo labsun labsi haddii laga baqo bishaklin bisababi shaklin xaraka sababteeda ayaa looga baqay likhiifa yujtanab xarakadaa waa laga fogaani wamaa shaygii libaaca baaca u sugnaa qad yuraa waxaa loo ogaanay linaxwi xaba xabayo wixii lamida ficliga mudaacafka oo hulaasi buu ujeedaaye ومالف باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وما الذي شيء استقر لفاء باع باع فأذا أسقنا إيه ينجلي وفيد مياكاس لما شيء العين تلي أي كحكت في اختاري وانقاد وشبه لي وحكت هل كان نوحك هذا يا فعل خماسية أيا عين تكجرها لقنا إعلانية سيدا باع يوحي لمده معناها باع عين تيدا سيدا لو إعلانية وكلا يا فعل خماسية عين تيدا لو إعلانية ficligaa khumaasigaa caynta laga cilaaliye habsatu wasrigana lagu bilowday ee xarafkiisa afraad ee xarafkii xarafkiisa saddexaad baan ujeedaa ee xarafkii jiranaa cayntii jiraneed ka horeeya saa-u baaca wax alla wixii ku banaana ayaa ku banaan kasraa ku banaan xarafka saddexaad in la kasriyo cayntii jiraneed ya loo bedelo ikhtiira inqiida weeyaane bamaa ku banaan xarafkii jiranaana wow loo bedelo unquuda ukhtuura weeyaan ishmaamna waa banaan yahay hamzada lagu bilowdayna xarafka saalidka ay taabicu tahay oo saalidka haddii la kasriyo hamzada way kasroobi saalidka haddii la damiyaana hamzada way dam way damismi waka wama aladii shaygii istaqara u sugnaa lifaa'i baaca baaca faadeeda waxa la wixii u sugnaa saddexdii waj weeyaane yanjali ka wuu daahirayaa limaa shay ayuu ku daahiri alcaynu caynta tali ay ku xigto fikhtaara iyo wanqaada labadaa lafsi ay ugu xigto iyo washibin waxa la wixii shafo waa qumaasiga caynta ka iclaabsan waqaabilun min darfin aw min masdarin aw xarfi jarin biniyaabatin xari waqaabilun wa lafdun lafdiga oo qaabilun aqbalaya min darfin xaal uu daraf xaggii lafdiga oo min darfin daraf xaggii ka ahaaday aw min masdarin masdar xaggii ka ahaaday aw xarfi jarin wa majruurihi xarfuljar iyo majruurkiisa oo wada socda xaggii ka ahaaday xarin wuxuu ku haboon yahay biniyaabatin naa'ib noqosho ayuu ku haboon yahay wuxuu ka soo baxay mafcuulu bihiga naa'ib noqoshadiisa oo wuxuu yidhi ficliga majhuulka loo binayaa mafcuulu bihi ayaa naa'ib noqonay saddex shay oo kalena way naa'ib noqonayaan bishuruud bay ku naa'ib noqonayaan saddexdaa shay ee naa'ib noqonaya waxa weeyaan daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder saddexdaa naa'ibulfaacil bay noqonayaan ficligii faacilkii la xadfay ayay naa'ibulfaacil u noqonayaan bishuruudin halaata saddex shardi bayna ku naa'ib noqonayaan mid walba saddex shardi buu leeyahay saddex shardi way ku wada dhacaysa shardiga hore waxa weeyaan musanifkaa soo wadaaye mafcuulu bihi waa inuusan joogin oo daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder marka ay naa'ib noqonayaan jumhuurulbasriyiin waxay shardinayaan mafcuulu bihi waa inuusan joogin waa shardi musanifkaa keeni doona shardiga labaad waxa weeyaan shardiga labaad iyo shardiga saddexaad qaabiluntuu ku ishaaray musanifka shardiga labaad waxa weeyaan masderka iyo darafka iyo jaarka iyo majruurka saddexda mid walba mutasarif waa inuu yahay shardiga saddexaadna mid walba waa in mukhtas waa inuu yahay saddexdaa shardi ayaa loo shardinaya mafcuulu bihi waa inuusan joogin musanifkaasoo wadaaye mutasarif iyo mukhtas waa inay yihiin mid walba oo masderka mutasarif waa inuu yahay maxaa loo wadaa masdernimo in lagu nasbiyaa waa inuusan laazimaynin waxaa jira asmaa weligeed mafcuulu mutlaqnimo inay ku nasboomaan ay laazim tahay asmaadaa weligeed naaibulfaacil ma noqonayso sida subxaana iyo macaado iyo wixii lamid ah ee masderka mutasarif waa inuu yahaye mafcuul mudlaqa in lagu nasbiyo faacilnimo lagu rafciyo mafcuulnimo lagu nasbiyo mudaafu ilayhnimo lagu jiro xaraf lagu jiro waxaas waa inuu aqbalayo warkaa weeye markuu mut muxuuha naaibulfaacil noqonaya mutasarif waa inuu yahay masderka shardi shardiga saddexaad waxa weeyaan masderka waa inuu mukhtas yahay mukhtas waa inuu yahayna waxaa loo jeedaa mu-akidu licaamilihi waa inuusan ahayn ilaa masderka saddex qeyb buu uqaybsami doonaa meeshiisa marka aan gaadhin mu-akidu licaamilihi iyo mubayinu licadadihi iyo mubayinu linawcihi saddexdaa ayuu uqaybsamaa masderka mu-akidun licaamilihi waa inuusan ahayn oo tawkiid maxdi waa inaan loo keenin waa inuu cadda tusiyaa ama nooc waa inuu tusaa waa shardigii saddexaad ee masderka uu leeyahay darafka sidoo kale saddexdaa shardi ayaa loo shardini mutasarif iyo mukhtas waa inuu yahay daraf darafka mutasarif waxaa loo jeedaa darafnimo in lagu nasbiyaa waa inuusan laazimaynin sida idaa iyo wixii lamid ah ama darafnimo wax ku dhow waa inuusan laazimaynin waa in min lagu jiro sida qablu iyo bacdu iyo cinde iyo famo iyo wixii lamida waxyaabahaasi darafnimo ay laazimayaan ama darafnimo wax ku dhow oo min ku jarid ayay laazimayaan mutasarif lama yidhaahdo kuwaa weligood naaibulfaacil noqon mayaan shardiga saddexaad mukhtas waa inay yihiin oo darafka mukhtas waa inuu yahay waxaa loo jeedaa muxuu ahaa naaibulfaacil in laga dhigaa waa inay faa'iido ku sugan tahay oo darafka waa in la idaafeeyaa ama al la geliyaa oo la sifeeya oo waxaa banaaneen in la yidhaahdo daraf muxuu ahaa wax inna wax taksiis la yidhahda aan haysanin siima yawmun un in la iska yidhaahda ma banaano waa in la yidhahdaa siima yawmu ljumcati ama siima alyawm ama siima yawmun ayib darafku waa in la sifeeyaa ama la idaafeeya ama al la geliyaa taksiis waa inu hayso saddexdaa shardi darafka loo shardiya jara majruurka sidoo kale majruurkaasna saddex shardi ayaa loo shardin mafcuul bihi waa inuusan joogin waa shardi shardi labaad darafka jaar iyo majruur majruurka jaar iyo majruurka mutasarif muqtasir waa inuu yahay majruurka mutasarif waa inuu yahay waxaa loo jeedaa xarafka jaray xaraf hal dariiqa laazimaya waa inuusan ahayn mud iyo mud iyo daraf lagu yaqaano inay jaraan ruba ismu nakire keliya inay jarta lagu yaqaano xuruufta qasamka oo waxyaaba lagu dhaaranayo inay jarto oo lagu yaqaano weligood naaibulfaacil ma noqdaan waayo mutasarif buusan ahayn xarafka jaraya asbaaboo idinma wada jaro ee wuxuu jarayaa oo keliya asbaab khaas ahanayd mutasarif waa inuu yahay majruurka xarafka jaraya waa inuusan meel khaas ahaaneed keliya jarayna meel walba inuu jari karo waa shardiga shardi saddexaad majruurka waa inuu mukhtas yahay macrifo waa inuu yahay ama la taksiisiya oo waa in la yidhahdaa fi daari ama la sifeeyaayo fi daarin waasicati la yidhaahdaa ama muxuu ahaa la idaafeeyaa oo fi daari fi daari rajulin la yidhahda saddexdaa shardi ayaa mid walba loo shardin darafka iyo jaar iyo majruurka iyo masderka mid walba mafcuul bihi waa inuusan joogin mukhtas waa inuu yahay mutasarif waa inuu yahay saddexdaa shardi marka la helo iyay naa'ibulfaacil noqonayaan waxa naa'ib noqdaana sidoodana waa afarta afartaa waxaan ahayn ma naa'ib noqonayo bacdi naxwiyiinta kamida waxay yidhaahdeen kaana iyo akhwaadkeeda majhuul baa loo binaynayaayoo ismigooda naa'ibulfaacil noqon karaya mafcuulu bihi ma aha ismigay garo muxuu ahaa waxaan wadaa khabarka naa'ibulfaacil noqonaya khabarka khabarka naa'ibulfaacil noqonaya mafcuulu bihi ma aha oo mafcuulnimo kuma uusan nasbisnayn daraf iyo jaar iyo majruurna ma aha qolaa sida yidhi laakiin sida raajixa weligood kaana iyo akhwaadkeeda iyo kaade iyo waxyaabaha majhuul in loo bineeyaaba ma banaan qolo kalea waxay yidhaahdeen tamyiiz baaba naa'ibulfaacil noqon karaya oo tamyiiz naa'ibulfaacil inuu noqdaa way banaan tahay kisaa-i baa sheegay waxyaabahaasoo idin marduud weeyaan musanifkana wuxuu ku radiyey kaafiyadiisa waqawlu qawmin waqawlu qawmin qad yanuubu lkhabaru bibaabi kaana mufradan laa yusharu wanaaba tamyiizu lada lkisaa-i lishaahidin cala lqiyaasi naa'ib waqawlu qawmin qolo hadalkooda qad yanuubu lkhabaru khabar baa naa'ib noqoni bibaabi kaanuu ku naa'ib noqoni mufradan xaaluu yahay oo jumlo uusan ahayn ay yidhaahdeen laa yunsaru loo gargaari maayo qolkaas wanaaba tamyiizu lada lkisaa-i kisaa-i agtii tamyiiz ayaa naa'ibulfaacil noqday lishaahidin buna naa'ib u noqday shaahidka oo naa'im ka fog cani lqiyaasi qiyaastaba ka fog weeyaa waka وقابل من أقبل قابل كو من ظرف ظرف أو من مصدر أما مصدر أو حرف جر ومجروره حرف جر ومجرور كي سوى ولا صعرة حري وحو كوها بوياي بالنيابة النائب النقشاء يكوها بوياي حرف الجر كحقيقة ها نائب الفاعل كسو شقاكم علي مجرور كلا يا نائب الفاعل حرف كلا يا نائب الفاعل فر يا يروكا قدري وحو ليه قول كيسا مرغوب عنه ويان وقول النعبية لقنا فقاني ويو حرف محل إعراب كله وحل ليس كرمات ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد ولا ينوب النائب نقول ما بعض هذه كما قال كوضا من نائب نقول يان إن وجد هذه لهلو في اللفظ لفظ يدحل مفعول به هذه لغهر وقد, وقد يرد إن وصاء رورانا ويسوله معناها شرط يسدح روحا ويان ظرف يجاري مجرية مثل مكا نائب الفاعل نقول يان مفعول به وإن سنجوه وفعل مفعول به وإن سنقادلين قاصر وإن يهيد ama mafcuulu bihi waa qaadan jiray mafcuulkiisaan maqsuud ahayn mafcuulu bihi wuu qaadan jiray maqsuud buusan ahayn mafcuulkoo dan baanan laga lahayn amaa mafcuulu bihigo meesha taagan naa'ibulfaacil daraf iyo jaar iyo majruur masder inay noqdaan ma banaana jumhuurulbasriyiin baa sidaa shardiya kuufiyiin waxay yidhaahdeen mutlaqan mafcuulu bihi oo meesha taagan daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder naa'ibulfaacil inuu noqdaa way bannaan tahay mutlaqnimayna u bannaan tahay akfash baa wuxuu yidhi mafcuulu bihi isagoo joogaa daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder naa'ibulfaacil way noqon karaan bisharti mafcuulu bihiga waa in la dibdhigo oo ka noqonaya ficliga waa in lagu xijisiiya oo masder iyo daraf iyo jaar iyo majruur ficligii majhuulka loo bineeyay haddii ay ku xigaan naa'ibulfaacil in laga dhigaa banaan mafcuulu bihigana nasbe loo taago waxaa kaloo banaan mafcuulu bihiga naaibulfaacil in laga dhigoo dambeeyaana way banaan tahay abu jacfar ayaa wuxuu akriyey liyujzaa qawma bima kaanuu yagsibuun qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaam allah liyajziya qawman waa qiradii mashhuurka ahayd liyujzaa qawman bima kaanuu yagsibuun bacdu lmucribiin ayaa waxay icraabeen yujzaa ficliga majhuulka ah naaibulfaacilkiisa inuu yahay bima bima kaanuu yagsibuun jara majruurka qawman mafcuulu bihigina meeshuu taagan yahay qolo kale waxay leeyihiin may yujzaa naaibulfaacilkiisa waa mafcuulu aanigii oo damiir noqday gufraankii yakfiruda laga soo gartay ayuuna u noqonayaa mafcuulu aaniga ee mafcuulu aani baa naaib noqday mafcuululawal oo jooga arrintaana way bannaan tahay musanifkaaba soo wadaay waxaa kaloo la arka baytushaacir lam yucna bilcalyaai ilaa sayidan walaa sharaadi lgayi ilaa duhudan lam yucna looma qasadsiinin bilcalyaai darajo sare ilaa sayidan nin sayidan baa loo qasadsiiyey walaa shafaa ma bogsiinin dalgayi baadinimo nin u saaxiiba ilaa duuhudan hanuun nin u saaxiiban baa bogsiin karaya unbaa hanuunin karaya weeyaan lam yucna ficliga majhuulka loo bineeyey bilcalyaai ayaa naaibulfaacil oo jara majruura sayidan oo mafcuulu bihigeedii ahna waa nasbisan yahay waxyaabaha ayaa la arkay warkaas waqad yanuumu walaa yanuumu ma naaib noqonayo bacdu haadii saddexdan qaarkooda ma naaib noqonayo in wujida waa haddii la helo fi lafdi lafdiga dhexdii mafcuulun bihi haddii laga helo waqad yaridu inuu iska soo arooraana way suurowdaa وباتفاق قد ينوب ثاني من باب كسا فيما التباسه من في باب ذن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وقد ينوب وحى نائب نقني ثاني كان لبعض يا نائب نقني من باب كسا كسا باب كذا حال كاهر باتفاق اسكو وافق سني أي نائب كن نقني فيما شيء دحلي أيون النائب كن نقني التباسه ده قلن كي أمنا آمن لغن نقني هل كان ينوح كاهر يا مصنف ficliga laba mafcuul haddii uu nasbinayo hal mafcuul hadduu nasbinayo halka ayaa naaibulfaacil looga dhigay laba mafcuul ama saddex mafcuul haddii uu nasbiyaa bal ka waran saddex mafcuul haddii uu nasbiyaa wuu soo wadaayo dib u dhig laba mafcuul haddii uu nasbiyo ficliga laba mid un weeyaan labadaa mafcuul naasik inuu ku yahay oo danna iyo akhwaadkeeda ficliga inuu yahay iyo inuusan naasik ku ahayn oo actaa iyo kasaa baabkoodii yahay ficliga haddii labada mafcuul naasik uu ku yahay wuu keeni doonaa musanifka hadduusan naasik ku ahayn oo ficliga naasik ma aha laba mafcuulna wuu nasbinayaa labadaa mafcuul kan hore naaibulfaacil in laga dhigi karaa dhibaato kama jirto kan dambe naaibulfaacil in laga dhigi karaa musanifka wuxuu yihi waa way banaan tahay biitifaaqin bayna ku banaan tahay hal shardina wuu u xiray halkaa shardi waxa weeyaan iltibaas waa inuusan dhacaynin oo mafcuulul awalka iyo mafcuulu haaniga waa inaan la kala garan waayey sidoodana mafcuulu awalka iyo mafcuulu haaniga calaamooyin ugu kala gartay leeyihiin baabu tacadil ficli waluzuumii baan ku gaari doonaa insha allahu tacaala mafcuululawalka iyo mafcuulutaaniga waa inaan la kala garan waaye mar haddii mafcuululawalka iyo mafcuulutaaniga la kala garanayo taaniga in la joojiya way banaan tahay biitifaaqin bayna ku banaan tahay musanifka waddadaas mariyey shardi kale ayaa loogu darayaa itifaaqana bushi baa kusoo arooraya shardiga kale loogu daraya waxa weeyaan mafcuulutaaniga waa inuusan jumlo noqonin ee mafcuululawalka iyo mafcuul mafcuulu taaniga jumla haddii uu noqdo weligii naaibulfaacil noqon maayo ee mafcuulul awal mafcuulu taaniga marka naaibulfaacil laga dhigaya iltibaas waa inuusan dhacaynin isla markaa jumlana uusan ahayn itifaaqa musanifka uu sheegay waa la isku khilaafsan yahay itifaaq waxa la yidhahdaa meesha kama jiro kuufiyiin niman la yidhah saddex madhab baaba ku jira qola mutlaqan way diidan yihiinba oo mafcuulu aan mafcuulul awal oo jooga mafcuulu haani in la joojiya maba banaana mutlaqan bay u idlaaqayaan kuufiyiin nim la yidhaahdaana waxay leeyihiin mafcuulul awalka haddii uu macrifo yahay mafcuulu haanigana nakiro yahay mafcuulu haaniga in la joojiyaa ma banaana mafcuulul awalkii macrifada ahaa in la joojiyo naaibulfaacil laga dhigaa laazim ay leeyihin basriyiinna waxay leeyihiin sida musanifka mafcuulul awal iyo mafcuulu haani midka la doonaa la joojin karaa irtibaas hadduusan jirin kan dambena jumla uusan noqonin waka وباتفاق وقد يروم وحا نائب نقولي أثاري كان دم باتفاق نسكو وافقتني أي نائب كن نقولي من باب كسا كسا باب كيدا حقي حالو كاهات فيما شيء تحدي أي نقول نائب نقولي يتباسو ديقلا شيء من آمن لغن نقولي في باب ذن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصو ظاهر المنع اشتهر وعن بحي في باب ذن وأرى أيكو عن بحي وأنا أنا رأيين ما يوم منعا ديدا إذا إذا إذا القسو إذا ظهر مرك أمه القسو جدا ظهر وهدي أي موقته هل كان نوث كهذا يا مصنف كفعل هدي الناسخ يعني لما مفعول بالنسبة لما مفعول الناسخ بكوي يعني أما سدع مفعول بوبا نسبية فعله جمهور النحويين مفعول الأول كإن لجوجيا لازم إليه لبضا بابا فعل لما مفعول بنصبنا يا ناسخ ونكويا مفعول الأول كإن لجوجيا لازمة ثاني إن لجوجيا مبنانا سيدا يا جمهور النحويين كتاكي سدع مفعول عدو نصبنا يا كان هنا إلا جوجيا لازم لبضا ضمي إلا جوجيا مبنانا جمهور النحويين يا سيدا كتاكي مصنف كي النحويين يرى يا وحي وحي إليهن ما يكن لبعض ولا جوجين كلا باب ظن لما مفعول بالنسبة ناسخ ونكو يهي كان دبا إلا جوجيا ويبنان تهي التباس وإنو سمد عيدين كان دبا الجملة وصنع هي لبدي شرطون باوتال
halkanina wuxuu ka hadlayaa musa